iyo horta sakaan rojo sida caadada ee shaqada aan kusoo galanay laba iyo tobanka nusac oo kale anaa imid meesha waa gartay marka waxaa dhacday aan ugu imaada meesha banaanka koro albaabka agtiisa dhinaca dambe oo iskuulka waxaa ugu imaada sida laanta nadaafada iyo macalin dusiqorada meesha nagu dhagan oo meesha godka fiirinayan meel yar oo buurato mataqaana oo sida mataqaana qabuur yar oo kale loo sameeyey oo biyo lagu fusheeyey waa gartay marka macalinka dugsiga ahaa iyo maamada iyo mataqaana nadaafadan ka hadaadan arrintaas waxay tiri sado bal meeshana la fiiri marka meesha fiirina oo macalinkii dugsiga wuxuu gacanta ku hayay fargeeti yar oo qarsho xaaqa marka fargeeti meesha ku xaaqay macalinka dugsiga waxaa soo booday mataqaana laba fiir midna bulug ay tahay midna kafe ay tahay waa gartay marka aniga sanka igala meesha oo mataqaana waan ka saarnay dadkii meesha joogay macalinka dugsiga dugsiga ka tahay aniga maamadii mataqaana aan gudaha u geliyay macalinkii hadda dhigay waa gartay marka hal sac sida caadiyan baabuurka waxaa iska lahay fasalka kow iyo tobanaad iska lahay ayagoo barnaamijka markaas bilaabanaya barnaamijka joojiyey waxaan ku amrina isaga tagaa meesha waa gartay markaas meesha waxaan ku fasaxay macalimiintii iyo mataqaana iyo ardadii meesha joogtay gartay kadib maxaa dhacay kadib si deg dega waxaa noo soo gaaray ciidanka booliska noo soo gaaray degmada meesha ay fifiiriyeen waxay aagay xireen muddo saddex saacadood meeshay joogeen kadib waxaa yimid raggii ninbaarayaasha meesha yimid marka maba aheenba miine maba aheenba dadna way ciyaara iska haya mataqaanaa godkii markii la faago lasoo waxaa laga soo bixiyey mataqaana hal bir oo birta ganjaalka u dhuuban iyo laba fiilo laba fulan kuwara kugu sheegay labada saare waa gartay marka ciidanka booliiskuma waxay idiin sheegaan waxaan inaysan miinooyin ahayn mise un dadkaanay ku qancinayeen adinka idin ku qancinayeen inaysan miinooyin ahayn ee way maya miina ma aheen anaga goobjoogeyna ma miina maba aheen anaga miina wana qanamo waa gartay marka waxaan ma waxaa lagu arkay banaanka iskuulka mise gudihiisa waay maya banaanka iskuulka banaanka iskuulka banaanka iskuulka wadada haa marta waay wadada iskuulka dugsi qur-aan mawahaya darbiga mataqaana nagu dhigan waa gartay marka saamayn noocee ayay iskuulka iyo ku yeelatay shaqooyinkii aad qaban lahaadeen wallahi saamayn weyn ugu yeelat saake waa aroorti waxaan soo galan shaqadeena maanta waa istaagtay gabi ahaan maba shaqeyna soo maha hadda waxaan su diyaarinaa garinka dambe inaan shaqeyna waa gartay marka marka ardadii ardadii isku soo diyaarisay saaka inay galaan xiisadoodii gebi ahaanba waad fasaxdeen cabsi la xiriirta in ay wax noqdaan waa fasaxnay ha sababto ee mataqaanaa cashir baaqda waxaa ka muhiimsan nafta baabaa sooma fariintaan dirina waxay tahay kolley ardada waxaan sheegayna iskuulka jaabir nafsaha dhigato in oo jawiga caada u yahay ayna jirin mataqaana wax miina aysan jirin oo dad mataqaana naga boolisan ay ahaayeen